Mashruuca biyo-xireenka sabuul iyo kiliga Shiinaha oo isbiirsada ayaa kaalin weyn waxa ay ka qaadan jireen hanaanka xakamaynta fatahaadaha Webiga Shabeelle kolka uu buux dhaafiyo xilligii baarlamaankaas. Marwaan Xuseen Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada Tana Jowhar ayaa faahfaahinaya baahiyaha loo qabo dardargelinta soo noolaynta biyo-xireennada Webiga Shabeelle.
Sax waaye dadka xoola dhaqatada isbedelka cimilada way saameyn kartaa maadaama dadkii wuxuu la leeyahay dadkii waxa waaye abaaraa gaari karo waxa waaye meel fogey dadka inay u guuraan ay noqonaysaa oo waxa waaye roobab badana iska di'i karo iyadoo la guuraa meesha barwaaqo ka jirta ha marna roobkiyaa la waayaa oo marna roobkiyaaba dadka aa ka bato aa fatahaadaad u geysano xal waara waxaa lagu gaari karaa oo inaa horta mar walba oo laga faa'iidaysato waktigii oo roobabka roobabka fiican ay jiraan keedmo sidii hadda biyaha oo loo isticmaalo keedmo inaa la sameeyo oo mararka qaarna oo ii sheeg oo abaarta ay jirtana keedmahaasa hadhow lagu faa'iidaa markii oo ii sheeg oo roobabka xooggan ay jiraa oo jiraanna ayagana waxa waaye waxaa la rabaa kanaalo ku baxaano marka hay-adaha dadkaas ay lasoo gaaraano meelaha qaar way leeyihiin oo kanaalo lagu bixiyaa jiro oo keliga hadda shiinaha la dhahaa iyo haa xaaladaha yaraana sax waaye midaas marka hadda kanaalka weyn oo kaleento hadda mashruuca la sugaa oo sabuun oo kaleento hadduu dadkan soo gaaro waxa waaye baahi badanaa meeshaas aa ka bixayso oo dhanka fatahaadaha ahaa marka mar walbana fatahaadaha markay soo dhow yihiin waxa waaye inaa la fiiriyo oo meelihii saameyn ka imaan karto hubigii la dul qaado ay u baahan tahay kanaalada laga warhaayo kahor burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxaa aada u yaraa xaddiga fatahaadaha webiga shabeelle uu ku dhufto deegaanada uu maro